bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amiin fayla dhugansadayaal ka dhowaada qodobada warhaminamaadana odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya oo tacsiin dareen dadkii laka dhammaayay deegaanka wardinle ee gobolka baaya talay ku-xigeenka ciidamada gaarka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegeen hanti ciidamo gaare koonfur galbeed lejiyo gobolka shabeellada hoose deeq raashinga uga koyda turkigan way baalanka deeqe qaybo kumid ee koonfur galbeed soomaaliya ciidamada dowladda oo lagu wareegan deegaano ku tirsan jubbada hoose akhbaaraadka binaanka dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsansin hightoy baa kumid ahaa britain oo roojiyay guddoominimada midooda yurub iyo weliba turkiga oo xaalad degdega laaka roge
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsadayaal hamiin faylaha hamiinamo khamiisow jamaanaha galahayta taarig dhan iyo ka ee danta labaati kowda bella luulio sanadka lamada kuntumilita aanaswaybahayana hana ku miday qodobadii warkan hamiidnimo haddana ka dhowaada yoogiyo fisanga odayaalka dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waybayo tacasiin dareena dadkii ka dhammadeen ama lakaley deegaanka wardinle ee gobolka baaya faahfaahinta warkan muxudiin xasan maxamed xusni iyo ninghaya kadib markii maalmo ka hor ciidamo ka tirsan ethoobiya ay dad rayida ku dileen deegaanka wardiinle ee gobolka baay ayaa waxaa kulan lagu cambaaraynayay dhacdadaasi baydhabo ku yeeshay odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed dadka ciidanka ethoobiya ay ku dileen deegaanka wardiinle oo ahaa odayaal ayaa waxaa tiradooda ay gaarayaan ilaa saddex iyo toban ruux halka afar dhaawac ah oo cisbitalka baydhabo la keenay uu mid dhaawacii soo gaaray u dhintay waxaana odayaasha ay ugu baaqeen dowladda soomaaliya maamulka koonfur galbeed beesha caalamka in dhibaatada ciidamada ay u geysteen dadkaasi rayidka oo dayaal iyo culimo isugu jiray wax laga qabto may haayana dadmaate culme hujeeye oo adageeka landeediis hataa konton sano dhan ankajarna kuwada wiin sidaunan gorodaana hataa lanabadheeg orogaada in ankajarna nasiib daradhiidi ee walaha suugi geeka tuuladaas lankiseeda ugu yaraan soddon bilaamood oo say saaran ah ku bahaas waa hasuug waay may fadaane inii baagga odayaasha liindhaga nuglaado wal dhiyaayan wala marki dhiyaanna may liinku baahan yahay in la saxo haddii arrintaas walku qabdu waayo la sax waayanno shacabkaysan isan xukumaasaan ma gorodaanno dadkaysan aan gurmateen badbaadiyaan latiinna ma gorodaanunno may basinlana inay arrintaas jawaabwaafiyana noo siiyo haddii unaana dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo shacabkooda iska duuban sidii simbandhooginka wada argaasan shacabka wala wada teegino maanta wejiyadooda tiinaanyadu ku muuqdo aabbayaalsho iyo walaanyadoo laka deli haddana may odsadaane misrajeeyane si degdegaani jawaablan helo doonu haddii taasu dhii wayto aan haddii sadaana gadaasi ma beeraayo walbadanoo dhibaata jeysadeen ajaraan ciidamada aamisom weli diyaarada lakajeysaday iyo weli madaafta lakajeysaday iyo weli khaslandilaba dhowaan markii dhacdadaasi ay ka dhacday deegaanka wardiinleh oo baydhabo soddon kilomitir xagga bari kaga baagan waxaa booqday xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed odayaal iyo maamulka degmada baydhabo waxaana goobta loogu tagay meydadka saddex iyo toban ruux oo ciidamada ay dil u geysteen
xaqiiqada ilaahay subxaanahu wa tacaala shalidiisa ansuganta dad wal ogaayey goobjooghaayay aakhire iyo adduunyabyo lakala xisaabtama la warsadaa oo inay run sheegaan liin baahanyiina roogan waana aragnay bersho qaarna waa la arga doona ciidamada amisom anta kooyan ee wali la xaqiijiyey intii inoo imantaasi inta wal ka dhiyeen xabadoogii inta ka dhiyeen oo ciidamada amisom ciidamada amisom abadowasi badinshu rideen dadkii ka dhamadeen wali sheegana dhiniga kale ana maseena dadkii noomid hayseeden yoona ha sheeganaha aniyoonay amisom naftiya qofku ku dhamaday qofna ku dhaawacmay laakiin xaqiiqada wala arlaadun hadda een lankii kooyin lahan sheegay ruugan lahay ri shabaab way een lankii kuma gnahan la sheegahay meelo ruuga cadowga la sheegahay lay way un wali fadaane sababta ka dheedii hadda inaynu faahfaahin kusii biin maqfadaan xalay idhatun warbixini shaka maka jaro dagaala ku dhihi habitaanginaad wal ridi wal shaka ka jarma dada roogi baarisa suubiyan may ku xungnaa waana ku tacsiyeene culimmada iyo odayaasha ee la dilay ayaa xilligii la weerarayey waxaa la sheegay in ay qur-aan akhris ku jireen ciidamada santa muxdi xusniya taliyaga ciidamada gaarka koonfur galbeed soomaaliyana wayba uutu sheegay intay ciidamada koonfur galbeed soomaaliya la jeeyi doonaa gobolka shabeellada hoose faysal dhaay xuseen geninghay faahfaahinta warkanga
iyo guud ahaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya ku dareert howlgallo ku dhanka al-shabaab iyo weliba sooda dadaalo la kuwada ciidamada gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo taliyaal joogtan ra-iisul hogeenka ciidamada gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba sukaada tanyantiis xilkala ku wareeji taliya ku-xigeenka ciidamada gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo walyaabooyin qabsooma ciidamada gaarka ee koonfur galbeed raisal abukar sambe dowladda koonfur galbeed maamulada hadda dowlada soomaaliya ku dara maamulkaanka awood badan waana ka ciidan badan waana ka dareer badan waa waqtigii lama la dhashiiye madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudan sharaf xasan sheekh aadan dadooral iyo kii hadda wala waxyaalaha usuqabadi wal dadka iyo caalamka ku qarsanmaya insha allahu tacaala taasna maa walaer ku doormeynoon dagaalada kala galni ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya degmooyinka laka tababari dagaaladii oo la galeen nimankaas caday ku hena niman qarsanba maaha didinka kale taliya ku-xigeenka ciidamada gaarka koonfur galbeed soomaaliya sheegay intii ciidamadii lansam ciidamo koonfur galbeed lansuubi siyon ku bedelan ammaanka guud ahaan gobolka shabeellaha hoose wallaahi awoodo horta tumisyeedka degmo oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lamaada cadow ka haysano liti kale an qorshaysana in laku qabada cadowka islamadiidka soo ah kumid ata jeedka degmo gobolka shabeellada hoose walan qorsheena ciidamada tabarna ciidamada ruugona la xooji howlgalka ciidamada gobolada baaiba ku hosoobaana xoojo meelal isku dhafka ciidamada kumadata si degdegsiin yalanjare waana gobolka shabeellada hoose waana laku xurey doona meelo fara kutiriska iyo degmada hatimagomba igalandalaanka dhakafad walahi dhibaato guud aan dalka taalo bu walaagaas dhan qorshadaas dhan wal bedeli askarigii dhufeysliya ku taga kolley sharciga ciidamada diltoogasha u maadaama dhufeyso badan ku taga hata walaas dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku wada hadalaan in ciidamada meel roogaana sii dareerano dalka meel kudhimankii qabadaan ciidamo kalen laku xooji ama samo howlgala howlgalka guud ee hata maamul goboleedya dowladda soomaaliya qorsheeyahayba wayba howlgal laka carab darow nimankaas cadowka ee nabaddiidka oo ummata soomaali dhibaateeya insha allahu tacaala waan wala gabagabay doona ujeedkan unahooba ilaahay beero naftaba nijarta weliba ahaanta naftaba nijarta inun la dagaalagna cadowkaas dalka iyo diinta iyo dadkabaa ka duuli waana kuqorayna dalka iyo guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyaba shacabkan koonfur galbeed soomaaliyana badanka baaqana inyo la shaqeeyaan ciidamada shal duun oo la dagaalamayo cadowka hoobahaada fagan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed walaalaha amisom etoobiya ciidamada booliska gaarka booliska kale ina isugu diba si ammaanka le xaqaysa waleenka baaqanayo deeqraashinga oya ku koytii dalka turkiga iyo weyba lanka deeqay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warkan weyba afgoya ku daray cabdirasaaq aadan qoslaya wasiirka gargaarka iyo xuquuqda naafada ee xukuumadda koonfur galbeed soomaaliya cabdullaahi muuse oo shirjiraad ku qabtay gudaha degmada afgoy ayaa waxa uu faafaahin kaga bixiyey deeq la sheegay in ay ka timid dowladda furka taa oo la doonayo in loo qaybiyo dadka danta yar ee ku nool guud ahaanba deegaanada uu ka kooban yahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiir cabdullaahi muuse ayaa waxa uu sheegay in deeqdaasi ka timid dowladda turkiga in loo qaybin doono gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose oo ku midoobay maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu sheegay in si cadaalada loo qaybin doono deeqdaasi isagoo intaa ku diray in guddi loo saaray deekhadaasi gaarsiiyaa dadka dulka yar ee ku dhaqan guud ahaanba deegaanada uu ka kooban yahay maamulkan koonfur galbeed soomaaliya wasiirka oo wax laga weydiiyey cidda si tooskaa u sugi doonta ammaanka deegaanada loo qaybinayo gargaarkaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidamo gaara oo ay leedahay koonfur galbeed soomaaliya ilaalo ka qaban doonaan sahaydaasi gargaar ee ka timid dowladda turkiga ma doonayana in dhawaan loo qaybiyo degmooyin fara badan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya maalinta bixitaha ayaa la cilaamiyey in degmooyinka walaweyn iyo afgooye oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose loo qaybin doono sahaydaasi gargaar cabdisaaq aadan quslay radio warsan degmada afgooye gobolka shabeellada hoose tirsan guddoomiyagii hore ee gobolka banaadir iyo waybawsa sheegay intii dowladda ay ku fashilanta baarlamaanka soomaaliya faahfaahinta warkan bishaar mayo mukhtaar iyo ninghaya gudoomiyaha gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan oo uusan waraysiisay warbaahintiiyo sheegay in dalka usan ku fashilnayn madaxtooyada iyonay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya aabahaato iyo ku fashilanta dowladda federaalka soomaaliya dhinaga golaha baarlamaanka soomaaliya iso-ona eedeynta sekatari baarlamaanka soomaaliya yeedahayt in mudaniyaalka baarlamaanka soomaaliya guud ahaanbay hoos ku hilmaameen awoodi iyoon dhiibadan shacabka soomaaliyeed islamarkaasi tina iyoon haysan awoodi la siiya tarsan oo hadalshiisu sii wadad iyo sheegay in dalkiyo la wareegeen haanakumada ee mudaniyaalka baarlamaanka soomaaliya taas ouse ka mixinay in madalalan ku hadala doorashada dalka soomaaliya iyo la wareegan haana ku tirsan mudaniyaalka baarlamaanka soomaaliya xildhibaanadan iyo tusi intii awoodiyo ku dhaliidi yeeto to guud ahaanba taluyo ku waayeen mudaniyaalkii kale ee baarlamaanka soomaaliya ku mid ahaayeen
baarlamaan ma jirin magacaha waa u jiray institutionka ugu sareeya wadanka waa dastuurka markaad fiirisid laakiin baarlamaan ma jirin baarlamaanka isagoo jooga ayaa la meel maray oo la garab maray ayagoo joogaa la kala laaluushay ayagoo jooga ayaa awoodoodii lagu tuntay ayagoo jooga ayaa maaragtay wadankii meel xun laga bixiyey marka waxaa weye uma ahayn shacabka soomaaliyeed meesha shacabkeena ka dhintayna halkaas wey meesha wadanka ka dhintay meesha wadanka ka dhintay maaha madaxweynaha meesha wadanka ka dhintay maaha xukuumadda meesha wadanka ka dhintay prime ministerka maaha meesha wadanku ka dhintay wasiirada maaha meesha wadanku uu ka dhintay oo hawshoodii gabay oo hawshoodii aan qabsan waa baarlamaanka baarlamaankani ummadani dembi buu ka galay runtii xaqiiqadii dembi buu ka galay aakhiradoodana waa la weydiini dhaartay dhaarteenna waa la weydiini beri ka maalina hadday dawlad fiican timaado oo la xisaabtan le waa la xisaabinhayaa qof kasta waa la xisaabin doonaa wuxuu ka galay qeybta wadankan haysata iyo dibudhaca ku yimid iyo baabaa iyo iyo khilaafka ku jira oo dhan baarlamaankaa sabab u ah baarlamaanka awooddiisii ayuu ka tanaasulay mas-uuliyaddiisiibuu ka tanaasulay mas-uuliyadiisiibuu qarsan waaye isagoo jooga baarlamaankii ayaa waxaa la sameeyey toddoba qof oo ay la wareegeen inay xukunkii baarlamaanka awooddiisii la wareegaan ayaguna shib bay yihiin sababtoo qabiil bay ku kala daysan yihiin inuu soo noqdu rabaa mid kasta wuxuu ku soo noqonaa ma rabiyo inuu kusoo noqdo rabitaanka shacabka ama rabitaanka reerkiisa laakiin wuxuu ku rabaa inuu kusoo noqdo rabitaan shaksi shaksi hadalkan ha ku weerariyay maxamuud axmed nuur tarsan guddoomiyigii hore ee gobolka banaadir iyo weliba yeedaha keedase ee xillo labaatanka bilo oktoobar lakuwadanti dalkiyo kudhida doorashada mudaniyaalka baarlamaanka soomaaliya islamarkaasaytina mudaniyaalka baarlamaanka soomaaliya yeedeeta toos bedel ka sameey doona soomaaliya iyo xiligan ku teeganta gebagaba siyaasadeed taasay ti oo xukuumadda federaalka soomaaliya xiligan iyo kuaramiyaasa dalka soomaaliya iyo dhihi doonta sanadan lamada kuntumiyonay lite wararka kale ee jowhar idaacadda warsan sinhayton weyba ku mid ahaa maanta ayaan booqday mid ka mid ah kaamaamka ku yaala magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ee lagu magacaabo kaamka snabiyaso halkaasoo aan kula kulmay dhalinyarada ka shaqaysa sila samaynta ay ku adeegtaan haweenka soomaaliyeed ee ku nool magaalada jawaar maxamed cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqaysata bayac mushtarka salada ee ku nool kaamka snabiyaso ayaa waxa uu ii sheegay inay u ibgeeyaan suuqa weyn ee magaalada jowhar kuwa oo noloshooda ku maareeya waxa ay ka helaan samaynta saladaha maxamed ismaan ayaa layidhaha magaceyga anigoo degan kaamka qaxootiga ismaai biyaaso wallaahi saladan saladan ka samaysanaa suuqaan iskaga iibsanaa nolol maalmeedka ayaan ka raadsanaa haa saas ayaa wax u jiraa haa maadaama aan qaxooti aan deganahay oo shaqana meel aan ku haynin cayaalka inaan nololmaameedka aagaraadi walaal kuwa qasbana waa tuugma noqaa ha cayaalka ayaa nololmaameed aagaraadina walaal saas ay wax maxamed ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay in ay dhib ay la kulmaan marka la gaaro xilli roobeedka taasoo dhibaato u ah inaysan haysanin wax ay ka galaan roobka islamarkaana maxamed ayaa waxa uu hay-adaha iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe ka codsaday inay usoo gorgaaraan dadka ku dhibaateesan kaamka isnaabiyaas ee ku yaala magaalada tinijowar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ha mar walba oo dhib la kulmaya waa jirtaa marka xilliga roobadka ay bataan waayo maba qaban shaqadan maba qaban karin dhulkii dhan isla qoyaa qaxooti ayaan deganahay inteen ku qabanaa shaqa ma degni guri oo villa ma degni een maxay dhahaan een maxay dhahaan guri oo wax ma aan degni oo lamiyeeri oo ismar antaas madax gishinays ma aad degantid wixii oo dhan isla qoyaa gacmahaadana waa u halis ma aa qaban kartid noloshaada markaas ku filneenba laakiin inta uu anjeega jiro waa layskaga xamaalanaa wallaahi biri iyo maanta waxa iska bedeliisa haweenaate alayoomigaas cayaalka ma ogiya walaal wax kale oo laga soo faa'iidayo haweenaate ma aad jirto maadaama shaqa kale oo meesha far lagu haynin aan iskaga xamaalanayna ahayn oo hay-adda inay il gaar eenoo soo lahaadaan waa iskaga jeedaa alyoomiga inuu iska xun yahay iskarfaadsan yahay bal hadday oo ilaahay wax kasoo qaada kasoo qaadka alla baa lehee bal inayna soo fiiriyaan hay-adayaha iyo maamulkaba saadax al ismaan idaacadda warsan jawhar ida mahadsanta saadaqa ciidamada dowladda soomaaliya han amisom oo taageero dhiniga irka ku helayan ciidamada maraykanka ayaa weerar weyn ka qaadeen saldhig iyo al-shabaab ka layin deegaanka buulagaduud oo qiyaasay soddon kilomitir dhinac waqooyiga ku beeganta magaalada kismaayo ciidamo ku shaltirsan dowladda soomaaliya han amisom iyo han maraykanka iyo weerar koybayo ka qaadeenna saldhigyo shabaab iyo kalayin deegaanka buula gaduud ee gobolka jubbada hoose isku horimaad wiin kureediya ciidamadii isku dhafka ahaayeen mansuurta galleenti oo lagu wareegan deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose ilaa iyo hadda shabaab uu ku hadalna weerarkan la sheegay intoosa kudhihi jubbada hoose guddoomiga golo yurub taxel saangmahadnagi ra-iisul wasaaraha go-aansha degdega oo aan ogolaado doona inti la diyaariy wadan kale ee guddoominimada la wareegowa bilijoong ee sanadkan damba yahayti markiiya britain bilijoong ee sanadkii damba yahayti markii brit la wareegi lahayti guddoominimada midooda yurub ditabilood anka dambeyntiina madawiinaha turkiga rajab dayub ordogan iyo sida bilood oo xaalad degdeg ah ka rogi dalkaas kureed inqilaabkii militari ee fashilmi isbuucii la dhaafe ordogan yay sheegay intii tallaabadan iyo ogolaadasa mas-uuliyiinta dalkaas intii oo tallaabooyin degdega ku qaadan shaqsiyaadka mas-uulka ku haaya inqilaabkaas usoo khudbad ku jeediyay telefishinka kureed markiisa la kulmi la taliyaashay milatariya madaxweyne ordogan wayba uusa ballan qaaday antiusa la tacaalow halistaha wajahday dimuqraadiyada wadankaas islamarkaana uusa ilaali doono xoriyada shacabka dalshaya dhinac kaladwayba uusa mahadnagay shacabka dalkaas oo horseedeen inqilaabkaas waybanuusa sheegay intii arrintaas yeeta taariikh ibid iyo dalkaas hamarta turkiya rasmiya dacwad hanka rogdi sagaali sagaal generaal oo lala xiriiraya qeybtii iyo kula hayan afgembigii guul daraysadii ee milatari lala damcasnay dalkaas waybana shaqada lagu qaaday waxaana kumid ana la hiray toban kun oo askari aytullah guuleed oo saldhig sheeyay maraykanka iyo dowladda ka eedayto intuusa abaabulay afgembiga laakiin uusa been intii uusa ka lug lahaaye warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinamaada idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkage warkan waybaseena dareersaaseen oo jir ismaail axmede waybana farsameeyey faysal dhaayo xuseen nagalalanankii warkan dhaafraadi warson dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed yareedan ku fiirsada koran isina kama hasintin dhugunsadyaal dhugunsadow ku warkan haminama